barismada waxa weeye waa dukin nimankaa kolle hadda cashar baa loo dhigay saacadaha soo socdana jawaab degdega naga heleysaa galabta dagaalka yaa qaaday midinkaa qaaday mise iyaga
dagaal ay waxa weeye ciidamada mutaasacin kuxisba hadda soo qaadeen dagaal waxba la harin laakiin weerarkaas waa dhicishooday madrid waa tahay waxaa la sheegay dagaalku inuu saddex jiha ahaa oo ay ka soo galeen magaalada maxaa marka khasaaro oo dhinaciina jira taliya
anaga khasaarada dhinacayagu waa wax waa kooban yahay dhaawac dhowr ah afar galaas iyo laba nin weyn dhashay laakiin ciidankaasi soo weeraray cashar baan u dhignay wayna jabay madrid waa tahay marka wax maxaabiisa oo aad ku qabateen dagaalkaas ma jiraa
ma ma jiraan maxaa anagu qoraxda balac bay ahayd maxaabiisa kama noqda mana naacaysan madrid waa tahay gawaarida ka haysaan intay gaarayaan
ayuu saddex baabuuro gubata wey maxaa ka gubteen marka waxaa la sheegaya inay gawaari gubteen oo kale oo ay dagaal gawaari dagaala maxaa ka jira
ya gawaari inaad gubteen baa lagu maqaalaha dagaal iyagana ma jiraan
saddex gaari baan ka gubnay baabuur laba laba gaari oo yaradii gaari wey
waa gartay marka dhimashada xaggooda ma haysaan
dhimashada xaggooda adigu labaatirada lagu sheegaya laakiin saacadaha soo socdaan xogta rasmiga helay waa tahay maxaa la filan karaa marka saacadaha soo socda xaaladii waa waa laisku gabaldhacsaday dagaalkiin wuu socday ilaa galabta maxaa la filan karaa
kolley dee wax kasta oo nabadda gobolka kusoo celinayna tiqaabaha waa qaadayna wax waan waana ma socotaa taliye oo ku aadan labada dhinac
waanka hadda dawladda federaalka baa hukumaya dawladda galmudug iyo rag waaweyn oo siyaasiyiin oo qabiil ka mid yihiin waa dagaalka wada marka waxa weeye yaa waan waanta wadaya marka mawaanta haddii nimankii meesha ugu sarreeyay hadday dagaalka wadaan
waa tahay maxaad ujeedinaysaa shacabka magaalada qeyb ka mid ah shacabkii inta badan magaalada ma joogaan oo waxa weye meelo ku dhowdhow bay joogaan maxaad u diraysaa fariina
shacabku waxaan leeyahay haysta saaceen
waaya dagaalka waa dagaal federaalku soo qaaday galmudug tusuka waxay ku qoratay gobolka mudug murtilo wixii ka sokeeya inay galmudug tahay warkaasina war qarsoon ma aha marka hadee riyadaas baa la rabaa in la beeniyo waana beeninayna anaga hadda ciidan ahaana waa isku fulanahay waxa weye dadkuna waxaan leenahay ha u diyaar garoobeen dalkooda inay difaacdaan waaya ciidamo waxaa maqlaynaa gurmada oo galmudug soo gaaraya oo dowladda federaalk ka socda iyo maleeshiya beeleed kale ma haysaan xogahaas
waxa wey hadda saacaddan cadaadaay kasoo socdaan xamarna waa laga keenaa diyaarada laga keenaa ilaa iyo maxaasi mukukareyna waa ka yimaadeen iyo shaliyado ceelbuursanada waxaasna waa ognahay laakiin waxba waxa weeye al-shabaab baa xataa halkaa ku jira ma garad waa gartay waxaad garanaysaa al-shabaabka inay gacansaar leeyihiin al-shabaabka degmooyinku ka haystaa galmudug marka degmooyinkeeda aysan lahayn hadday al-shabaab gacanta saar lahayn way al-shabaab waa isku dhi waa isku firdaan